ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yire madayaxa gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah yaraan toban qof ayaa ku geeriyootay kadib qoysas dhalinyara oo kusoo dumay guri ku yaala duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha dalka ayaa kulan xuguraysia la qaatay ganacsatada ku naqan gobolka banaadir dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarkii argixisnimo ee ka dhacay caasimadda kaabul ee dalka afghanistan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dabley hubaysan oo mas-uul ka tirsan wasaaradda cadaaladda ku dilay degmada hodan ee gobolka banaadir warar kala duwan ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar isdabajooga oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose taliyaha booliiska soomaaliya ayaa kulamo looga hadlayo amniga musharaxiinta ka wada magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horleh oo ku saabsan cudurka covid madaxda mucaaradka ayaa loo sheegay inay ka digtoonaadaan wax kasta oo mar kale keeni karaha iskudhac siyaasadeeda shiinaha ayaa sheegay inuu burburka gantaalkii soo fakaday oo ku burburay badweynta hindiya isaada khan oo markiisii labaad loo doortay duqa magaalada london waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan madaxweynaha dalka ayaa kulan xog waraysi ah la qaatay ganacsatada ku dhaqan gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xalay kun afurna la qaatay carunta madaxtooyada qaranka qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey doorka ay ka qaateen horumarinta dhaqaalaha dalka iyo weliba siday u xoojiyeen dhaqaalaha dalka maadaama maalmihii u dambeeyay dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay soo wajahday dhaqaalayari iyo weliba dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdu ay ka dhalisay qorshaha lagu yareynayo musuq maasuqa hantida dadweynaha iyo exda dhanka shaqada taasi oo xoojisay kalsoonida ganacsatada soomaaliyeed ee qabanqaabanaya ama qabanqaabinaya ganacsatada una horseedaya dadka ku ganacsada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhinacooda waxa uu ku dadaaliyey ama uu ku buurigeliyey in ganacsada ku nool gobolka banaadir ee caasimada dalka muqdisho in ay ka digtoonaadaan falalka musuq maasuqa iyadoo sheegay in canshuurta dowladda la bixiyo ay tahay mid lagu heli karo nabadgelyo weliba xasilooni siyaasadeed ee dalka
waa mahadsantihiin mar walba runtii contributionkeeda iyo sida aada dowladda intimaada mar walba aada garab siisaan maxaa yeele idinkii aa dowladdii ah idinkaa dowladdii ah annagu waxaan haysaan horada kuu sheegay dad maamulayaalaha maalmo jooga maalmahaas in loo baahan yahay wada shaqeyn ganacsatada iyo dowladdu inay jirto oo idinku waxa la xijeclaya dowladda idinka hayso dowladdu waxay business friendly tahay oo in laftigooda wada shaqeyn aad u ee la wada ganacsatada xalaqada intii aanu joogno halkan ortii iyo wada shaqeyn aad u dhow ayaan nahay ma naqalo wax cabashaha warkeeda ka imaanaya waxaan aaminsanahay inaad ku qanacsan tihiin wada shaqeynteedii aad u weyn muddooyinkii afarta sano iyo xoogaa ahay insha allah waa sii wadada
dhinaca kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo isna dhinaciisa ka hadlay ayaa waxa uu soo jeediyey dhaqaale darri maalmihii u dambeysay bilooyinka u dambeeyey soo wajahday dowladnimada soomaaliya isagoona sheegay in gana- ganacsatada ay garab istaagi doonaan ka dowlad ahaan wuxuuna sheegay in haatan ay jirto dhaqaaliyari baasi iyadoona la sheegay in ganacsatada iyo dowladdaba ay iska kaashadaan dakhliga soo gala gudaha dalka
waxaan sheegayaa madaxweyne hortaada ka sheegayaa haddii dhaqaalaheenu wanaagsanaaday haddii ciddii wax inooga baahdnayba wax inooga baahdan aan bixinnay waxaan ugu mahadnaqaynaa ragga iyo dumarka halkan soo fadhiya i think waa dumar waa rag meedhan weeyaan ragga odayaasha halkan fadhiya oo aanay maanta isku kaya horreyn aan in badan badan badan badan arrimaan ka wada hadalnay runtii waxay ahayd raggana soo daadihiyey ee maanta halkana soo gaadhsiiyey ee afar sano iyo dhidhi nala soo shaqaynaya bay yihiin aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanaa caawina halkan wada joogno ka wada ka wada hadlayno Eh, cashuurta dakhliga aan inagu ku faano waa dakhligu halkan u ka yimaada
dhankooda ganacsatada ayaa madaxweynaha u fafaahiyey xanuunka safmarka ee covid nteen oo ku yeeshay dhaqaalaha ganacsiga ee dhaqaalaha dalka mudnaanta ay siiyaan nabadda iyo asaaska kobcinta ganacsiga iyo siday uga go-an tahay islaam baqaadida qorshayaal samirdhalka iyo weliba dibudhiska dalka loona xaqiijiyo dal iyo weliba dowlad koritaankooda iyo weliba maalgashi ay sameeyaan iyadoona ganacsatada soomaaliyeed sheegay inay garab istaagi doonaan dowladda soomaaliya
inta badan adduunka ganacsatada waxaa la dhahaa waa taxibeyn waa lagu faanaa qofka canshuur bixiyaha ah waxaa alxamdulilah dowladdeena dhaqaalo badan ma hesho laakiin intii yare way heshay waa hadda waxaa farxad ah in mushaaraadkii shaqaalaha iyo mushaaraadkii ciidanka in la dhammaystiray oo ay joogto u helaan ganacsatadu si gooniya isu xilqaantay oo intaas keliya taxpayer keliya kuma ekaanin isxilqaan oo wadooyin ay wax ka dhisaan oo maxaan ku idhaahdaa sida ayaan dhaweyt madxafka iyo maktabadda iyo meelo badan ay gacan ka geysteen
si kastaba kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle wasiiru dowlaha ganacsiga warshadaha mudane cabdiqaadir shariif shuuqane waa shuuqane maye sheekhuna maye madaxda rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada guud ee mudane cabdinuur maxamed axmed iyo madaxweynaha kulankan uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maalmihii u dambeeyay kulamo jejeera ka waday magaalada muqdisho isagoona la qaadanaya ganacsatada ku nool magaalada muqdisho iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ugu yaraan toban qof ayaa ku geeriyootay kadib qoysas yar oo d- oo danyaraha oo kusoo dumay guri ku yaala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xaafada garisbaal ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona deegaan ahaan dhan galbeed kaga beegan muqdisho ayaa waxaa xalay ka dhacday dhacdo xanuun badan oo ay weliba la murgoodeen shacab ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliyeed gaar ahaan xaafada deegaanka garisbaalley dhacdadan ayaa la sheegay inay ka dhacday xaafada dee- waa deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho iyadoona halkaasi la sheegay in qoysas aada u danyaar ama uu kusoo dumay darbi ay kaga gabad kaga dhiganayeen dhibicda roobka darbigaasi ayaa la sheegay in roobka ay celin waayo guryaha ay ka deganaayeen magaalada muqdisho iyagoona sheegay in dadkaasi ay gabad ka dhigeen derbiga kusoo dumay wixii ka dambeeyey derbiga oo si aada u jilcana ayaa la sheegay inuu kusoo dumay qoysaskaasi iyadoo barta la sheegay inay ku geeriyoodeen afar oo ay ku jiraan caruur waxaa la sheegay in derbigaasi uu saameyn ku yeeshay burbur hantiyadeedii weliba mid nafaal iyadoona la sheegay in qoysaska qaar kontar soo qaaday ay ku geeriyoodeen wadada intii loo soo waday isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qof joog waa qof goob joogaha ah oo dul taagnaa dhacdada goobtay ka dhaceysay oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa simbe waxaa uga warbixiya dhacdadaasi xanuunka badan siday u dhacday isagoona sheegay in goobtaasi afar qof ku geeriyoodeen ilaa wadarta guud ay geeriyootana wuxuu ku sheegay inay tahay toban qof oo weliba ay isku jiraan dad danyara oo kasoo barakacay gobolada soomaaliya wallaahi niyo dhacdada xale ee dhacday xilli bacdul afur ay dad u fadhiyaan ay dhacdaas dhacday derbi uu ku yaalo xirada barkacyaasha ah een kaamka al cadaala kaamku waxa uu ku yaalaa jaamacadda shabeelle agtiisa uu ku yaalaa al cadaala aa la yidhaahdaa derbi derbi oo dhagax uu ku kordumi wey haa derbiyaashii hore waaye oo haddana xilli ay ahaayeen roobkana oo ku da-ay oo asoo roobka sii haleelay marka dadkaana dad barkacyaal ah oo danyar ah derbiga hoostiisay ay degnaayeen derbigio roobkio iyo dabeeshii adumisay xilli ayaga afar ay u fadhiyaan marka waxaa ku geeriyooday lix qof afarna ayagoo garaab ee isbitaala loo qaaday markii isbitaalka aali geeyna ayagana waa sii geeriyoodeen qof ciidankooda ah asoo geeridaas oo ayaga oo sii socdaan ah, haddana secomty ayaga saarnaayeen ay gadoontay ayagana dhaawaba isbitaal ay ku xaroodeen tabaan waa khasaaraha meesha ka dhashay derbiga iyo buushishka waa is saarnaayeen dadka guryaashooda iyo derbiga waa isku dhawaayeen derbigay hoosta ka galeen dhacdahan kulley dhacda hor leh waaye erida dhanka barkacyaasha markii aan u fiirano kulley dhacda oo barkacyaasha oo ku cusub waayo oo ka dhacday em, degmada garas valley waxda afaraad ay ka dhacday wallahi xalli xilligii aniga xagga joognay kulley anaga maamul maansan arkeen ilaa haddana wax maamula meesha u imaaday kulley ilba ma saarin kulley aniga naf ahaantayga halkii meesha khasaarada dadka ay kusoo gaartay waa dad iska danyar oo haddana oo barkacyaal ah oo haddana een, lixdaasna ay ku dhimatay afarna ayoo garaabe isbitaal loo qaaday isbitaalkii ayagana ku geeriyoodeen marka dadkii ehelkii oo een, een, oo u socday geeras oo u socday ayagana fecomti olka doontay ay ku geeriyoodeen ayagana Een, een, ma geeriyoonin een, waa dhaawac wallaahi dadka xaalada guud ay kusugan yihiin dhanka markii aan u fiirno dhanka barkacayaasha ayuu xalay khasaaradaas ay ku dhacday oo haddana roobkii oo dul taagan yahay oo guruxuma ay ku jiraan marka guryaha jajaba ay degan yihiin marka dadoo oo haddana inaa waxqabad ay u baahan yihin waaye hataa maan soo gaarin wili wax maamul ah kulley dowladdana kulley hadda ilaa hadda wax ay usoo dirta malaha dadka dhibanayaal wa
si kastaba xaalad nolol xumatii ugu darneyd ayay ku jiraan dadka ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho ee la sheegay inay aada u danyar yihiin waxaana dowladda federaalk soomaaliya si aada looga dalbaday in dadkaasi ay la gaaraan gurmud iyadoo isugu darsantay roob iyo weliba burbur soo gaaray guryahooda waxaana la sheegay in haatan ay haysan weel ay gabad kaga dhigtaan dhibicda roobka maadaama xilli roobaad lagu jiro magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ka da-ayay roobab higaana kaasoo dhowaan degmada wadajir ee gobolka banaadir ay ku geeriyoodeen laba iyo toban caruura kuwaasoo u badnaa caruur oo weliba daanyara ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa xambaareysa weerarkii ageexsimo ee ka dhacay caasimada kaabul ee dalka afghanistan dowladda federaalk soomaaliya waxay si kulula xambaarayneysaa qaraxyo xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada kaabul ee dalka afghanistan kuwaasoo lagu dilay ardayg fara badan xilli iskuul ay kasoo baxayeen qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwo argagixisnimo ayna aada uga xun yihiin sidoo kale ay garab taagan yihiin murugadan ay la qaybsanayaan shacabkii weliba dowladda dalka afghanistan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay cambaareyneysaa qaraxyada argagixisnimo ee lagu galaaftay ardayda aan waxba galabsan ee ka dhacay caasimada kaabul ee afghanistan waxaanu garab taagannahay murugada la qaybsanayna shacabkii dowladda afghanistan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ma jirto cid weliba sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada lagu dilay ardayda fara badan ee ka dhacay dalka afghanistan waxaana sidoo kale cambaareeyay ee kooxda taalibaan oo inta badan weerarada qaraxyada ka fulisa dalka afghanistan saraakiisha dalka afghanistan ayaa dhankooda waxay sheegeen inay ugu yaraan shan iyo labaatan qof lagu dilay inka badanna konton lagana lagu dhaawacay qaraxyadii ka dhacay meel ku dhow iskuul ku yaalo caasimada afghanistan ee kaabul faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dabley hubaysan oo mas-uul ka tirsan wasaaradda cadaaladda ku dilay degmada hodan ee gobolka banaadir kooxo hubaysan oo sida la sheegay ku hubaysnaa bistoolada ayaa waxaa la sheegay in xalay xaafadda taleex degmada hodan ee gobolka banaadir ay ku dileen abukaate ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda xukuumadda xilgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya abukaataha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi maxamed waxaana la sheegay in dhowr jeer oo ah dhowr xabadood uu haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa unuu geeriyooday iyadoona goobtu ka baxsadeen dadkii falkaasi geystay goobjoogayaal oo aan si hoose ula xiriirnay kana tirsan ciidanka booliska oo la sheegay inay goobta akaag dhawaayeen ayaa inoo sheegay in dilka kadib goobta ay ka baxsaday iyagoona ciidanka booliska iyo weliba dadka agdhow goobta ay sheegeen in dadkaasi ay ku raajoogeen weliba markii dambe ay ku guuldareysteen inay gacanta kusoo dhigaan ciidamada ayaan markii dilka kadib waxay meeshaas ka sameeyeen howlgallo ka duwan kuwaasoo lagu baadigoobayo dableydii dilkaasi ka dambeysay iyadoona ciidanka booliiska soomaaliya dilka kadib halkaasi yimaadeen waxaana halkaasi yimid ehelada marxuumka halkaasi lagu dilay weliba booliiska soomaaliya waxayna sham- waxayna halkaasi ka qaadeen meydka marxuumka qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda cala- cadaaladda xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxaa looga tacsiiriyey eeladii qarabadii asxaabtii u ka baxay marxuum cabdulaahi cabdi maxamed oo ka tirsanaa wasaaradda kaasi oo lagu dilay xaafadda taleex degmada hodan ee gobolka banaadir ma jiro ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilkii loo geystay cabdulaahi cabdi maxamed oo ka tirsanaa wasaaradda wasaaradda cadaaladda waxaana la sheegay in dilkaasi inta badan ay sheegataan dagaalyahanada al-shabaab ilaa haatan al-shabaab kama soo bixin war rasmi ah oo ay ku sheeganaysa mas-uuliyadda dilkii ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo abuukaataha looga geystay iyadoona inta badan al-shabaab sheegata dilalka sida gaarka u beegsadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dilal kala duwan ay u geystaan muqdisho ayaa afartii bile u dambeysa waxaa si aada uga dhacayay dilal isdaba jooga iyadoo maa- maamulka gobolka banaadir iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya ay ku guuldareysatay waxqaba- wax ka qabashada amniga xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ila kaagdhow degmooyinka gobolka banaadir ayaa simbe u xaqiijiyey in xaafado qaar ee magaalada muqdisho sida wadajir kaaraan iyo weliba dharkiinle ay si aada usoo wajahday amni darro kaasi oo soo food saartay maadaama ciidanka la sheegay inay ka gaabsadeen iyadoona la sheegay in xiilal roobaadka ay guryahooda ku xaroonayaan maadaama la sheegay inaysan sugeyn ammaanka guud ee xaafadaha magaalada muqdisho waxaa kusoo bagtay dhacda moobeelada iyo weliba dilalka kala duwan ee dabajooga iyadoona dilalka kala duwan ee loo geysanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ay ka dambeeyaan kooxaha ku hubeysan biskoolada oo loo soo adeejiyay inay bartilmaameed ka dhigtaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta gobolka banaadir ilaa haatan kama aysan hadlin dilalka isdabajooga ee muqdisho ka dhacaya ilaa haatan ma jirta ciid faahfaahin karta dilalka ka dhaca muqdisho waxaana mas-uuliyiinta dowladda iyo ka maamulka gobolka banaadir ay inta badan ka gaabsadaan dilalka dadka wacaanka loo geystay weliba mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya bilowga ramadaanka loo sheegay in heegan buuxda ay galaan iyadoo muqdisho ay noqon karto gooba ay weliba dagaalo kala duwan ay ka dhacaan iyadoo maalmihii u dambeeyey muqdisho xaaladeeda ay qowday iyadoona dowladda federaalk soomaaliya ay ka digtay in ay amniga guud ee magaalada muqdisho la suga maadaama ay soo dhoweed bisha barakeysan ee ramadaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya taliyaha booliiska iyo weliba saraakiisha ciidanka ayaa si aada u bogaadiyay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan caasimada dalka ee muqdisho in ay weliba heegan buuxdo galaan iyadoo ay soo dhoweed bisha barakeysan ee ramadaan ramadaan gulaheed ayaa la sheegay in ibla dilay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ay ah, mas-uuliyiin ka tirsan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba saraakiil ciidan oo si aad ah dowladda federaalk soomaaliya lafdhabar u ah oo la dilay kuwaas oo ay dil u geysteen kooxaha dabley ku hubeysan biskoolado waxaana guuldaraystay hadaladii bilowga ee ramadaanka kasoo yeray mas-uuliyiinta dowladda ugu horeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble isagoona sheegay in weliga amniga guud ee magaalada muqdisho la adkeeyo haatan dowladda soomaaliya ayaa ilaa haatan wado qorshayaal lagu xoojinaya amniga iyadoo ay soo dhowdahay maalmaha ciidulfidriga waxaana laga yaabaa ama dhici karaba in al-shabaab ay inta badan bartilmaameed ka dhigtaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo la ciideysanaya shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir taliyaha booliiska soomaaliya ayaa kulamo looga hadlaya amniga musharaxiinta waxa uu ka wadaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taliyaha booliiska soomaaliya xijaar oo maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho ka waday kulamo looga hadlaya amniga guud ee musharaxiinta ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay kulamo xasaasiya la qaatay madaxdii horey sideedii sane ee lasoo dhaafay maamuleysa dalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal xijaar oo wiiliyan saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya iyo afhayeenka booliiska soomaaliya ayaa hoygiisa ku booqday gudoomiyaha xisbiga wadajir musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kulankan ayaa waxaa si aada looga hadlay qorshaha sugidda amniga musharaxiinta xilliga doorashooyinka dalka isagoona taliyaha si aada iga- iskaga xog wareystay xaalada guud ee dalka maadaama muqdisho ay gashay xaalad deganaana taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa bilaabay toddobaadyadii dhammaaday iskulamo la qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasoo lagu hadlaya xoojinta xiriirka ka dhexeeya mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan taliska booliiska soomaaliya iyadoona musharaxiinta qaarkood ay taliska booliiska ka dalbanayaan inay sugaan amniga maam- waa amniga musharaxiinta dalka iyadoo cabsi xoogan ay ka qabeen in weerar kala duwan ay kaga yimaadaan dhinaca dowladda iyo dhinaca al-shabaab xijaar ayaa ka mid ah saraakiisha si aadka u eedeynayaan mucaaradka dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoona ku dhaliilayay in uu wado abaabul ka dhan ah amarna laga siinayo villa soomaaliya taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal xijaar ayaa maalmihii u dambeeyey shalay ilaa daraad waxa uu kulamo la qaadanaya madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed isagoo kala hadlayay amniga murashaxiinta dalka iyagoona si aad usoo hadalqaadaya amniga deegaanada waa amniga magaalada muqdisho ee musharaxiinta ay ku haystaan kuwaasoo la sheegay in musharaxiinta intooda badan cabsi xoogan ay ka cabsi iyo welwel xoogan ay ka qabaan falal amni darro oo kaga yimaada dhinaca dowladda federaalk soomaaliya waxaana taliya xijaar uu sheegay in kulamadaana ay sii socon doonaan kaasi oo xal looga gaari karo in amniga guud ay sugi doonaan saraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya midooda murashaxiinta dalka oo haatan u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya ee dalka muqdisho ayaa maalmihii u dambeysay waxay noqotay deganaan xilli maalintii jimcada ahayd gebi ahaanba muqdisho laga saaray ciidamadii sida aadka uga soo horjeeday muddo kororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo shacabka gobolka banaadir ay dhammaan aada usoo dhaweeyeen ciidankaasi muqdisho laga saaro iyadoo laga cabsi qabay in ciidankaasi ay sameeyaan qallaasa amni darro iyo weliba mid ay kaga yimaada dhinaca dowladda federaalk soomaaliya kaasoo laga cabsi qabay in isku dhac kale uu soo dhexdhexgalo iyada iyo dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horleh oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban afar iyo sideed afar waa sideed iyo afartanka saac ee lasoo dhaafay dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday cudurada inta guud ee la baaray inta laga helay inta u geeriyootay dowladda soomaaliya ayaa maalin walba waxay soo saartaa tirada guud ee cudurka covid sagaal iyo toban afar iyo sideed waa afartan iyo sideedii saaca u dambeysay waxaa la sheegay dowladda soomaaliya in la baaray guud ahaan sideed boqol iyo koob iyo toban qof waxaa laga haleelay sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo ku shuqula xaaladda caafimaad ee covid sagaal iyo toban afartan iyo toddoba qof halka puntland laga helay saddex iyo labaatan qof somalilan ayay sheegtay dowladda soomaaliya in laga helay sideed iyo toban qof gobolka banaadir oo inta badan cudurkan uu haloolo ayay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya in laga helay afar qof hirshabeelle ayaa la sheegay in laga helay hal qof halka maamul goboleedka jubbaland laga helay hal qof lab ayay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya inay ahaayeen soddon halka dhadigay ku tilmaamtay inay ahaayeen toddobiyo toban qof dhimashada guud ee dowladda ayaa sheegtay inay tahay laba qof somalilan ayayna ku sheegtay somalilan ayayna ku sheegtay inay yihiin labada qof ee ku dhimatay cudurka covid sagaal iyo toban bogsashada guud ayay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya inay soddon iyo sagaal qof tirada guud ee laga haleela cudurkan inta la baarayay ayaa la sheegtay inay ahayd afar iyo toban kun afar boqol shan iyo toban qof bogsashada guud ayay dowladda federaalk soomaaliya ku tilmaamtay inay tahay lix kun boqol sagaashan iyo kow qof dhimashada guud ayay soogtiyey dowladda federaalk soomaaliya toddoba kun waa toddoba boqol sagaa afartan iyo toddoba qof tiradii ugu badneyd iyo dhimashada ayuu sii maraya cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo guud ahaanba soomaaliya laga diiwaangeliyey in cudurkan ay u dhimatay toddoba boqol afartan iyo sagaal qof halka bogsashadiisa ay ahayd lix kun boqol sagaashan iyo kow qof oo cudurkan u haleelay iyadoo turagada guud ee laga helay cudurkan soomaaliya oo dhan ay ahayd afar iyo toban kun afar boqol shan iyo toban qof halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda shiinaha ayaa sheegay in uu burburay gantaalkii in badan ay gobi ahaanba dunida laga cabsi qabay in dalba dalka kale uu ka dhaco hanaagii haraagii gantaalkii ugu weynaa shiinaha lasoo saaray bishii hore ayaa dib ugu soo laabtay jawiga subaxnimadii axadda iyadoo ay ka digay galbeedka maldave ee badweynta hindiya kadib garmaydka falanqeynta afar saac iyo weliba oo afar labaatan daqiiqo xili saqda dhexe xalay markay ahayd sagaalkii bisha awa may laba kun sagaalka oo maanta ku beegan burkurkii ugu dambeeyey ee gaadhidii sori ama haraagihii soo haray longa march loo yaqaana f p oo ahaa gantaalkii laga soo tuuray sheenaha ayaa dib u sugay jawiga xafiiska maareynta cirka china ayaana miniscape ayaa sidaasi ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka shiinaha ayaa sheegay in uga hooseeyay aarid harista waxyeelada ka timaada burburkii howlwadeenada w h o ogolaata isticmaalka deg dega ee talaalka samvir covis iyo weliba shiinaha iyadoona sheegay in shiinaha uu weliba gantaalkaasi uu si hagarla-aaneeda usoo riday waxaan rumaysanahay in gantaalku ku dhacay badweynta hindiya laakiin waxaan sugaynaa xogta rasmiga ee weliba c waa eightn b s sigiska loo yaqaano waxaana lagu sii diray fariin kale oo loola jeedo kooxo ka tirsan ciidanka cirka mareykanka mas-uuliyiinta mareykanka iyo yurub waxay si dhow la socdeen gantaalka oo la socday xawaaro ku dhow afar dhibic sideed mayl saddex iyo toban dhibic toddoba kilomitr ilbiriqsi kasta farqiga u dhexeeya hal daqiiqo keliya wakhtiga dib u helidda iyo weliba turjumayaasha boqolaal farqiga u dhexeeya dhulka iyo saadaasha hore ay dejisay meelo ka badan dhexe iyo weliba buufsiga iyadoo inta badan la sheegay dhulka dushiisa biyaha ay dul haabayeen si kastaba gandaalka iyo sida caadkii uga cabsi qabeen dadka ayaana ku dhacay badweynta hindiya guud ahaan waan igintaa war wixii aad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka anigoo anas maxamed soos- soomana soo saare halkaan idin kala socodsiinayay alfaa farsameynaya nabad geliyo
أهلا وسهلا سهلا furniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaay أنا شليا إمد shal maa timid ها alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحنا مقلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ده محبنية idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد sacaa codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeedada guud iyo abaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhahday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhahday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii ima dadaaliyo ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon nambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.